halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axada labaatanka bisha maaj sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi dhowr cishoanu joognay dhowrkaaba hawl baanu ku jiray siyaasadeed oo dowladda maraykanka aanu aad isu wareysanaynay oo aanu ka warramaynay sidii aanu waxa wada qabsan lahay
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno dowrka abwaanada da'yarta ah iyo dhaqanka soomaalida dhibbaa jiray oo na helay dhaawac waa na gaarayaa dhaqaaluhu waa lumaa adaa dhigi kara hanka xisaabta adaa dhatiya waxaa tahay ruux wax dhiga misana dhooxanoo ka maqan dhulkiisiiyo qiimihii iyo wixii dheef eebba dhigay walaalkayga dhooxanoo wixii dhacay way dhaceen maxay u dhaceen hadhihi
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda ee turkiya ayaa waraysi uu bixiya hadda maanta ah ku sheegay in ruushiya iyo ukrein ay ku dhow yihiin inay ka heshiiyaan arrimaha muhiimka ah wuxuuna muujiyey rajo ah in xabad joojin la gaari karo waa haddii buu yidhi aysan labada dhinac ka laaban horumarka ay ilaa haatan sameeyeen wasiirka arrimaha dibadda ee ruushiya sergey lafrof iyo dhigiisa ukrain dimitri koliba ayaa horaantii bishan ku kulmay magaalada antaliya iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee turki meflod kasofuglu uu kulankaasi ka qayb galay wadahadalkaasi ayaan dhalin wax natiijo ah laakiin kafasuglu oo toddobaadkii hore tegay ruushiya iyo ukrain wadahadalna la yeeshay lafrof iyo koleba ayaa u sheegay wargeyska turkishka ah ee daily horiyad in ay jirto isku soo dhowaansho ay labada dhinac muujiyeen ama ka muujiyeen halkii ay markii hore ka kala joogeen arrimaha muhiimka ah afhayeenka madaxtooyada turki ibrahim kalin oo la hadlay telefishinka aljaziira ayaa sheegay in labada dhinac ay isaga soo dhowaadeen afar qodob oo muhiima wuxuuna qodobadaasi ku sheegay dalabka ruushka ee ukrain inay ka tanaasusho toonisteeda ah in ay ku biirto neto hubka dhigista dalkaasi waxa ay ruushku ugu yeeraan naasiyiinta in laga saaro dalka ukrain iyo sidoo kale in la ilaaliyo luqadda ruushka ee gudaha ukrain ciidamada ruushiya ayaa ku duulay ukrain afariyo labaatankii bishii hore madaxweyne valadimir putin ayaa ugu yeeray duulaankaasi inuu yahay howlgal gaar ah oo looga dan leeyahay in hubka looga dhigo ukrain uuna ku sifeeyey waxa uuna ka sifeeyo waxa uu u arko koox khatar ah laakiin ukrain iyo reer galbeedka ayaa ku eedeeyey putin inuu doortay duulaan gardarro ah afar iyo toban qof oo rayid ah oo ay ku jiraan toddobo caruur ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay xere ay ku nool yihiin dad barakacayaala oo ku taalla waqooyiga waa waqooyi bari dalka jamhuuriyadda koongada dimuqraadiga ah sidaa xadda maanta ah ay sheegtay hay-adda laanqeyrta cas ee dalkaasi warbixin ay diyaarisay laanqeyrta cas oo ay heshay wakaaladda wararka a f b ayaa lagu sheegay in toddoba qof oo waaweyn iyo toddoba caruur ah oo ku jiro ilmo laba jir ah dhammaantood lagu dilay weerar baangad loo adeegsaday oo sabtidii ka dhacay gobolka ituri jiana banju oo ah hogaamiye deegaanka jugo ee gobolka ituri ayaa sheegay in maleeshiyada kodeko ay galeen daragba halkaasi oo ay baangado ku dileen labaiyo toban qof kotego oo ah koox diimeed waa koox diimeed siyaasadeed oo sheegata inay matasho danaha qowmiyadda lindo halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale aynu ku horeyne madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmahanba socdaal howleed ku joogay dalkan maraykanka ayaa xaflad xalay ka dhacday degmada arlington ee gobolka virginia ee duleedka washington d c kula hadlay dadweynaha somalilan oo isaga kala yimid gobolada maraykanka iyo dalka kanada waraysi oo madaxweyne biixi laanta afka soomaaliga ee v o a siiyey ka hor munaasabadaasi ayuu ku sheegay inay maraykanka in badan ka wada hadleen sidii ay wax u wada qabsan lahaayeen waraysiga uu la yeeshay cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka taiwan wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan etoobiya iyo somalilan inay ka wada hadleen dekeda saylac iyo weliba qodobo kale oo qodista shidaalka somalilan ay ka mid tahay waxaana uu qeybtan hore ee waraysiga oo ah tii koowaad uu ku bilaabaya wixii uga suurto galay kulamadii ay ku yeesheen maraykanka intii ay joogeen waxayla tahay wixii noo suurto galay maba qarsoomo maalin walba shirkaanu galno iyo waxaa aanu qabsooma waa sii daysaa af walbana waa lagu sii daaya dee markaa iminka dhowr cishoanu joognay dhowrkaaba hawl baanu ku jiray siyaasadeed oo dowladda maraykanka aanu aada isu wareysanaynay oo aanu ka warramayna sidii aanu wax wada qabsan lahay dowladda maraykanka waad ogtahaoo laba meelood baanu kala taaganna annaga dee waxaa noogu weyn dad kala hadlaa waa ictiraafka iyaguna halkan ay dowladaha badankooda yurub iyo iyaga istaagen arrintu waa arrin afrika ka labaad baanu nahay dee annaga waa naga leeyahay afrika maxaa laga hayaabay dhigaan sanadkan waxaa dheeroy leeyihiin taa dee waa la gaari doonaa afrikaan nagalaho waa la geli doonaa waanu se nana diidanin wax naga horeeyey maxaan wada qabsanaa bay sanadka ku daray haddii ictiraaf wax ka hoosee maxaan wada qabsanaa kaana wakhtigiisa ha gaadheen marka waxaanu in badan ka wada hadalnaa sidii wax loo wada qabsan lahaa runtii waxaanu ka dareemaynay inay aada iyo aada nimankaasi uga dhow yihiin sidii hore ahaan jireen oo ay aada u danaynayaan in somalilan ay tahay dowlad xilkas ah oo wax lala qabsan karo wagaag muddooyinka ugu dambeysay waxyaaba badan baa soo bedelayey siyaasadda hadday noqoto geopoliticska waxaan la yidhaahdo dhinacyo kala duwan baad la kulanteen qodob iyo laba haddaynu idhaahno waxa ugu waaweyn marka iskaashigaa laga yimaado ee somalilan maanta iyo maraykan la odhanayo waa iska kaashanayaan de horta waxaa ugu weyn marka waxaa la idhahdaa ceeliyadu markay ay heshitay iyo cidda cabta de horta waa siyaasiyan laysoo afgartaa marka siyaasiyan laysoo afgarto ayaa wax looda qabsan karaa laakiin meel aantan guud laga heshiinin dewaa lama wada qabsan karo marka waxuu da yuhuun tii guud in laga heshiiye ah inay aada iyo aad u dhowdahay oo labada qoloba garowsan yihiin waxaana imika aan qabanno waxna aan ku xogsiin oo kulba tallaabaha la qaado waxyaalaan ku heshiina wax ka mid a oo koob ka ah somalilan inaanu ka wada shaqeyno iyo dowladda maraykan ta ugu horeysa iskaashiga saddex qodobo waaweyn mid waa ka dhaqaalaha waad ogtahay waxay la socday ganacsadii waa weeray dalka annagu waxaanu keennay qodobka ah halkan waxaanu nahay dad dhaqaalo leh oo isku filaan kara haddiina laga qaado xayraadda gardarrada ah ee laleeyahay baanankiila waxay dhihi kartaan waayo xawar baa la idiin marinayaa weli annagu maanaan kala goyn maydaan kala baydhin taa horta iyada meel baan isfadhignay in ay dadkan ganacsatada maadaama ay dad baacibtaro oo isku filaan lacag hayeen inaan lacagtooda siyaasadda lagu xidhin iyo wada shaqayntooda iyo waa qodob qodobkaasina waxay la tahay in intiisii badnayd laga heshiiyey wixii ka dhimanay farsamaan xaalxaal u noqonayo waxaa ku xigtaa mar haddii xagga laga heshiiyo baacmushtarka iyo aanu dhaqaalo socdo oo taa la dhammeeyo oo iminka si wacan looga wada hadlayo oo ay kambaniyaashii somalilan ee ganacsatada xooga lahayd ay ka hadlayso de waa tallaabada ugu muhiimsan in dalkii laga furfuro in dhaqaala ahaan la xayiro oo tallaabada iyadoo waa mid waxaa ka mid a ta siyaasadda waad og tahaydoo taliska kolba maamulka haya talada culays badan baa saaran ukraine baa ku furan loolan kaloo siyaasadee dowlad baa ku furan marka waxaa laga yaabaa arrinta somalilan inay mararka qaarkood aanay ahayn xagga hore lasoo dhigo tallaabada saddexaad ay gasho laakiin maanta waxaa muuqata qofkay hadlaaba inuu somalilan ukraine number one arrinta labaad aanu heno waa dalkaa somalilan wax la qabsano ta kale hirgasho waxa weeye waxaan u malaynayaa may dhicin intii ay nacasuumeen labada aqalee kongareeska iyo senatka labadaba midula gaarkooda markii dambana iyagoo isu dhan ay labada arrimada dowdood ay qada noo sameeyeen ee quraac noo sameeyeen ee aan wada shiray qolada loo sharaabo go-aan bay soo saartay kuwii hore kongareska wasiirka khaarijiga u direen walaaq codsi leeyihiin somaliland waa inaad la howlgashaa ood howlaheeda dejisa haddana tiro tobaneeyo ku dhow ama ka badan oo kuwii arrimaha dibadda nolosha ugu ugu dada weyn ugu dee xilka weynaa aada loo ixtiraama meesha ee guddoomiyaashii waa kuwa soo saaray biilkaad aragtay ee dowladda leh somaliland waa in arrimaha dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo lagala shaqeeya horta go-aano kaba inuu soo baxa hore uga jiri waa talaabada hore qolada maamulka waxaanu kala kulanay saddexda iyagoo wada socda afar hay-adood aqalka cad qolada arrimaha dibadda qolada amniga gaashaandhiga qolada dhaqaalaha ayaanu shir weyn wada yeelanay oo aada iyo aad aada moodaysay dadka yuhuur ah wada shaqeynooda inay aada iyo aad uga dhawahay
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo u waramayey cabdixakiin maxamuud shirwac dhegeystayaal qeybo kale oo ka mid ah waraysigan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana marti iigu ah barnaamijka ismaaciil geelle gabayre iyo bashiir calisalaad daacad oo ka mid ah dhallinyarada dhinaca hal abuurka dhaqanka soomaalida ee ku nool magaalada nairobi soo dhowaada marka hore daacad baan siinaya bismi illahi raxmaan iraxiim allahuma salli calaa sayidina muxamedin wacalaa aali sayidina muxamedin wasaxbihi wasalim aad baad u mahadsan tahay walaal khadar adiga iyo dhammaan bahda v o a qeybta afka soomaaliga waa idiin mahad celinaya waana dhowahay taankiiu soo maaja waa mahadsanta qadar xareed adiga iyo bahda v o a waana ku dhownaha barnaamijka khadar xareedow aadaa u mahadsan tahay anigu horta waxaan ku jiraa dhallinyarada aadka oola socota social mediaha iyo dhacdooyinkiisa waxaa jira iyadoo aan xilligan la gaarin hadda aan joogno ayaan laba kun iyo saddex iyo tobankii waxaa jirtay maansi aan sameeyey oo la yidhaahdo bargo waxaan is idhaahdaa mararka qaar waxyaalihii xilligaas anigu aan arkahayey ama aan ka fakarhayey waxay ahaayeen wax hordhac ah laakiin ayagii baa la joogaa soomaalidu halka shay oo markii dhaqan uu burburay yacni dalkii soomaaliya oo dowladdiisii iyo awooddiisii ay burburdhay burburkii wuxuu saameeyey dhinac walba halka shay oo u dhaqnaa wuxuu ahaa afka oo dadka soomaaliga ah ee af soomaaliga dee isku sibay u wada garanayeen oo afkaa dhaqnaa hadda waxaad moodaa markaan isagii baa dhimasha ku socota ama weerar xuni ku socda aad baa xaggii dhaqanka usii lumayaa aad baan waxaan runtii dhaqanka soomaaliga iyo sharafkiisa midna qayb ka ahayn ayaa hadda aada ugu soo badan maxaa ka mid ah maasadaas
maansada bargo waxaa ka mid ahaa xilliyaho ummadayda qofba shay ku bargooyey in badaha ka tilowdo dhoofkii aad ku bargoysay dharag casho ku baahood jacaylkii ku bargoysay kuwa heesa bilaabood laxankii ku bargoysay qoysas qaylo bilaabood furiinkii ku bargoysay dowlad baal isu taagtood ictiraafkii ku bargoysay mid kaloo barbar taallood nabadii ku bargoysay niman biima ahayo jihaad aad ku bargoysay dhalintii wuxuu yidhi dhalintii bulshadaydu afkii aad ku bargoysay yani af soomaaligu inuu bargo ku yahay dad badan oo waxaad dareemaysaa marka waxaa kaloo arkaysaa markaad fiirisid dhallinyarada soomaalida waxaa jira dhallinyaro dhaqankii haysta oo fahansan oo ka sheekeenaya sida hadda idinkoo kaleeto iyo dhallinyaro kale oo geeska kale taagan oo social mediaha markaad fiirisid soo bandhigaya waxyaabo lid ku ah dhaqanka soomaaliga oo kale marka maxaa is leedahay maxaa isbedelay dhallinyarada maxaa sidaa u kala fogayay xaqiiqatan waa dadku bini aadankaahi isku fikir ma ahan iyadoo laga yaabo marka horeba in aysan fikirka isku si dadku wax u qaadanin midda kale waxaa jirta ababinta waalidku markay ilmaha ku ababiyaan dhaqankoodii kula dadaalaan juhdi ku bixiyaan waxaa badanaa dhacda inay ayaguna dhaqankooda muhiimad siiyaan sidoo kale dadka ku barbaara bay-ada dadku ku barbaaro iyaduna waa ay saamaysaa qofka hadduu ku barbaaro bay-a dhaqanka ka fog iyo dadka iyo deegaankiisi uu ka soo jeeda asal ahaan ka fogoo kale qurbaha wiil ilmaha ku dhashoo kale waa ay adag tahay in lagu adkeeyo maahane oo juhdi lagu bixiyo maahane in ay dhaqankooda toos ula qabsadaan waa adagta marka waxyaabaha keenaya waxaa ka mid a marka hore ilaahay subxana wa tacaala dadka isku si waxu tusin qofka adduunka adduunka waxaa ka mid a waxa aa haysato adoo waxaad haysato haysan kara wax kale lama raadisho daacadow maansadaadii dhoohan maxay ka hadlaysay maansadan dhoohan wakhtigeedu wuu dheeraa xilli horey ahayd laakiin waxay ahayd dhaliil aan markaa u jeedinayay dhallinyarada iyo tale aan siinay dhoohan erayadeedii waxaa ka mid ahaa haddaan kaaga soo qaato isma dhaafto labadii dhaqanku dhaqanka u mideeyaa isma dhiiba ruuxii wacdigiisu wacdigiisa dheefsada kama dhicin dalkaagii waxaad uga dhaqaaqdaa walaalkayga dhoohanoo wixii dhacay way dhiceen maxay u dhiceen hadhihin dhacdada xalay dhalay ka noqo ka dhowrso intaanay dhicin wax kuu dhimanoo aan dhicin dhibbaa jirayoo na helay dhaawac waa na gaarayaa dhaqaaluhu waa lumaa adaa dhigi kara hanka xisaabta adaa dhatiya waxaa tahay ruux wax dhiga misana dhoohanoo ka maqan dhulkiisii qaymihii iyo wixii dheef ee badhigay walaalkayga dhoohanoo wixii dhacay way dhiceen maxay u dhiceen hadhihin dhacdada xalay dhalay ka noqo ka dhowrso intaanay dhicin wax kuu dhiman aan dhicin maansaas way dheerayd xilligeeduna weliga wuu fogaayo waxay ahayd maanso aan sameeyey two thousand fourteenkii maxaa kugu dhaliyay marka inaad hal abuurtid
laba sababood baa maansadaas igu dhaliyey midda koowaad waxay ahayd xilli tahriibayaal fara badan oo soomaali u badnaa ay badda ku weecdeen oo inta dooni la degtay ay aad aad u fara badani halkaa ku baabi'een dalka gudihiisana ay ka jireen colaado aada u khariban oo kuwo ku dhisan diin iyo kuwo ku dhisan mabaadi kaleeto siyaasadeed iyo kuwo qabyaalad ku dhisan intaba ay ka jireen intaas oo dhibaata labada qaybood saddexda qayboodan kuu sheegayba waxa ka qayb qaadanayeen waxay ahayn dhallinyaro inta badan odayaashu dagaalada waa soo huriyaana ma galaan siyaasiyiintu waa huriyaana ma galaan waxa tahriibaya inta badan uma badna qof siyaasiya iyo oday midna uma badne waa dhallinyaro oo badaha ku dhammaanaya ama qabiilka wax isu laynayo la isku dirayaahay yacni qolo walba dagaalada dhacaya iyo kharibaadda iyo burburka dhacaya hurinta waxaa iska leh siyaasiyiin iyo odayaal danley ah oo iyagu maanta meel ay ku noolaadaan noloshooda maanta ee keliya ka fakeraya waxa laakiin baaba-aya waxaa dhimanaya waxaa dhaawacmayo naafoobaya waa dhallinyaro waxa la iska horkeenaya labada dhinacba waxa dhimanaya waa dhallinyaro waa dhallinyaro waxa waaye kuwii garabka isa siin lahaa iscaawin lahaa wax wada difaacan lahaa wax wada qabsan lahaa ah waxaa laga yaabaa dadka qaarkood maanta hadday arkaan aniga khadar xareed oo wada socnayn yihahdan ni horta kaale khadar xareed iyo abwandaacad waa wada socdaan maxaa difference maxay muxuu interest ay ku wada socdaan yacni ma ka fekerayaan aniga khadar xareed wada dhalannay aan laba nin walaalaana nahay soomaali wada nahay isku dhaqana isku diina isku af ah isku dal ah yacni mid kaleetana way jirtaayo ummadda soomaaliyeed qabaa'ilka soomaalida haddaad raadiso qof soomaali ah un qof soomaali ah waxba hayn heli maysa taariikhdaas dib u raadi ma helaysid ha ku dhasho n f d ha ku dhasho waxa la yidhaahdo etoobiya iyo kelinka ha ku dhasho jabuuti ha jooga soomaaliyadii labadii gobol oo horo midoobay oo somalilan iyo soomaaliya oo isku tegey qaybtuu raba ha joogo laakiin calanka shanta gees leh mid ka mid ah qof jooga midka ugu shisheeyo qof jooga haddaad isku raadisa waxbaa isu galay sababtu waxa waaye waxaa keenaya waxa waaye soomaalidu waa dad wada dhashay isdhalay isku dhaqan ah waxa dadka isu keenana waa raximka oo waa hooyada sababtu waxa weeye khadar xareed baa wuxuu ka tegey nairobi hargeysuu tegey gabar buu ku guursaday wiil bay dhashay wiilkaas reer hargeysa waa u reaabtay wiilkii markuu yimaado uu joogo nairobi ama yani for example baan uga socdaa nairobi iyo markuu yimaado waa reer nairobi iyo northeastern markuu tago somalilandna waa reer abti reer nairobi iyo reer jigjiga waa dad wada dhashay oo waa isla reer adeer iyo reer abti markuu inta dadka joogtaana waa intaas qof walba marka waa abti adeer ina abti dumaashi seedi sodog qof aan qof soomaali ah ama xidid laahayn ama raxim laahayn ma jiro
gabayga bermageydo haddaan qayb ka mida waxyar ka soo qabto waxa uu leeyahay soomaalidu dagaal lagu hirtamo kama hanuunaane haybhayb qabiil bay waqoo dabada haysteene haydaaro dheer diide iyo hoos wax ugu sheege adduunyadu wax ay ka hormartay u hanqal taagaane ha yeeshee habdhaqan bay lahayd hagar la-aaneede hanaan iyo halbeegyay lahayd oo hofnaan badane hiddo iyo heshiisay lahayd loo hogaansamoe haybsooc la saaray lahayd kii hareer mare kii dhaqanka ka leexda waa la haybsoocon jiray waxaa jira habraac laga tagood badi halmaamteen adoo hodana gaajana ku hayn oodan hori weynin hasha kuu irmaaniyo ratigaad haamanka u saarto marna kuma habboonaan inaad hilib ka doontaayo geedaha midkii haraca iyo dhaxanta kii hooya ama kii haruur kuu dhale lagu hamuungooyo marna kuma habboonaan inaad hagar u goysaaye meeshaan u socdo waatana marka dadka qaarkii baa la hufayo dadka qaarkii baa la hufayoo heerarkaas maro eh waxaa jira haldoor aan la dilin lagana haybaysto oo cuqubada kahari aawadeed looga hajiray mar waa heenka qoyskao dhan iyo lama huraankiiyo marna waa halbowlaha jirkoo dhiigga horiyo hadaankuwa hal tiriyana dadkay ugu horeeyaane hal abuurka sugaanhayaha heesku nabadeeya hiddo dhowrka odayaasha iyo shiiq hanuun wariya ergo nabadda howsheed ku jira wada heshiisdoona mid hubkiisa dhiibiyo socdaal hooga dhacay mooga waa midka isdhiibay ama kii ama inanlayaal hoos harsada haybta qolo gaara waa midka familka ku nool familada qaarka ah midkii habaru keentiyo miskiin lagu hagoogtaaba midka lagu hagoogtay waryaan la taaban iyo midkii ahay maganta aad iyo aad hooyihii caruurtooda iyo lama hujuumaanka hiddaheenna lama taaban jirin heer kastoy tahaye iminkana halyay noqoy ninkii shacab halaagaayo dhallinyarada hal abuurka sugaanta leh sida idinkoo kaleeto sidee uga qayb qaadan karaan inay wax ka bedelaan bulshada soomaalida gaar ahaan dhinaca dhaqanka oo kale waa mahadsan tahay kolley dhallinyaradaasu waxa ay adeegsanhayaan waa afkooda hub ma haystaan ay bulshada ku hanuuninayaan hal waddo ku qaadsiinayaan afkoodana waxa uu uga qayb qaadan karaa markii ayaga laftigoodu ay haystaan meel ay ku tiirsan yihiin dhallinyaradu markay dowladnimo iyo dhabar ay ku tiirsan yihiin helayaan wax badan ay ku dhiiranayaan sida howlalladii soomaaliya oo kale wax badan ay hirgeli karaan markii ay ku tiirsan yihiin laftigooda la siiyo fursad qaybihii waxbarashadao kale la yidhaahdo mutacalimiin macalimiinka noqda iskuuladii oo dadkii bara dhaqankii iyo hidihii bara markii la yidhaahdo ama ha dhallin yaraado qofku ama oday ha aadee qofkii bahda suugaanta ka mid ah hadii la yirahdo dadka dhaqankooda bar oo fursad loo siiyo oo qolyaha waxbarashada fursad u siiyaan iyadana waa uga qayb qaadan karaan iyaga laftigooda dhiirigelin markay garab haystaan ha noqoto bulshadii bulshaweynta bulshaweyntu soomaalida maasha allah waa dad isdhiirigeliya laakiin sistamka dawliga ahayo dadka dhiirigeli lahayo ciddii haldoor ah oo bulshada wax u sheegaysa taabageli lahay ayaa badanaa halkaasay arrintu ka weecsan tahay waana haddase xaaladday ku jiraan waa lama huraan mana aamusi kartidoo dhacdooyinka iyo qaladaadkii waad ujeedaa wax kugu dhiirogelinayo awood kugu siisanayana ma jirto marka taadana qabso bulshadaadana ha ka dhexbino sidaa u waani karto u waani waayo waxaa jira maansaan gabay la yidhaahda dersi oo ka mid a gabayadayda waan raba inaan dhowr eray oo muhiima kaaga soo qaado khadxaridu gabaygaas dersi baa la yidhaahdaayo eeyadiisa waxaa ka mida durdur iyo haddii aad bad iyo webi dabaal siiso daliig iyo haddii aada dhaqmiyo ooma kala daasho doofaarku weligii marnaba daahir noqon maayo daliilkii ilaah iyo xaqiyo aayadaha diinta daliilkii ilaah iyo xaqiyo aayadaha diinta digniin iyo wacdiba abid haddii aada la daba joogto dembiiluhu xumaatiya marnaba khlaad ka degin maayo meeshaan u socdaa waa laba qolo oo meeshaanahoo si gaar ah aniga aan isleeyahay aragtidayda dabamaro waad garanaysaa dabamaro ninkii laasintee toosu soco diidoo deegaanta roobka iyo cagmaradaadka iyo rayska doog iyo barwaaqiya xareed caasha dari maayo dee waxay u baahan tahay in in badan daciifnima ninkay daashatee doqonahee liita darajiya habmaamuus kastiyo dahab hadduu siiyo dabcigiisa ruux kale marnaba doorin kari maayo digdiglaha afmiishaarka iyo diradiraalowga daanka iyo haddii aan la jabin lowga diriqiisa dockayeerku weligii marnaba muran ka dayn maayo soomaalida waxaa aadka u dhibaateeyey waa dadka la yidhaahdo ama digdiglaha afmiishaarka ama dockayeerka dockayeerku waxa waaye qofka dadka isku dira oo yacni adigu warkaa qaadayaa wuxuu u geynayaa ismaaciil ismaaciil buu ka soo qaadayaa wax u ka faa'iidayana lama arko digdigluhu laakiin waa nin siyaasiyaho isagu dana siyaasiyaho uu leeyahay buuba u socdaa diinkii ilaah iyo haddaan diidna amarkiisa dariiqiyo rasuulka iyo sharciga dibito loo raacin calayhi salaatu wasalaam durdurada firdowsiya jannada koob la dari maayo waxaan u qaatay waxay noqotay jannadiibaa waxay noqotay hadda wax qof walba laga gado jannada iyadoo dee ilaahay laga sugo oo qofku la yidhaahdo ilaahay la baryo layihahdo ilahu jannaan ku weydiisanay baan ogeyn soo maha hadda waa la kombomisaayo si digirta loo miisi jiray baa kombomis iyadoo inta lagaa gadaa waa loo yahay jannadaad gelaysaaye aniga sidaan raba yeel soo ma garanaysid marka haddaan ilaahay diinkiisa sidii uu yahay loo raacin wacdalan qof jannada koob daraya indhaha saaray marka aan usoo laabto su-aashii ahayd dhallinyaradu sidee bay qayb uga noqon kartaa inay bulshada gaarsiiso afkii iyo dhaqankii waan barakaa iga horreeyayoo meesheedii buu dhigay hadalkana waxaa la yidhahdaa haddii lagu dhahana waa la dhaaftaa haddii lagaa dhaamana waa la dhahdaa waxaa ii yidhi ismaaciil barako inay fursad u helaan baa muhiim ah ay ku gaarsiiyaan bulshada afkii hooyo waxaa jirtay maalin dhexdaasaan waxaan u yimid dhalinyaro aada u badan oo weliba ka shaqaysa dhaqanka oo xarumo dhaqan oo ku yaalla magaalada nislii ayaan kasoo qayb galay hal su-aalahan weydiiyey waxa waaye waxaan waaya hal qof oo ka jawaabo dhalinyaradaasina waxay gaaraysay dhalinyaro fara badan oo markaan qiyaaso qiyaaskaygaan isleeyahay konton kor bay u dhaafaysa dabcan kelimadda way yaqaaneen laakiin wax lagala jeedo iyo aslan macno ay leedahay oo ku fadhido ma yaqaanaan saasaa waxa laga yaaba midna inuu xumaan u yaqaan midna uu caadi u yaqaan for example hooyada waxaa jira wadamada waxa weye gobollada dalka meel laga yidhaahdo habar meesha hooyaday la yidhaahda habartay ay dhahaan soo ma dad baa cay kelimadaad u yaqaana oo inay habartay in hooyo la yidhaahdo u yaqaan yacni qaarna waxay u yaqaaneen inay tahay hooyo oo dee wax fiican tahay macna ahaan labadaa qoloqoloodee kula saxan khadar adeer kelimaddaa marka macnaheeda anigoo raba inaan uga faa'iideeyo dhammaan dhallinyarada kelimadda soomaali ahaan hooyo iyo habar waa samsam sababtu waxa weeye hooyo macnaha laga wadaa waxa waaye waa hoo iyo waxa laga keenay markaan ku idhaahdo khadar xareedow mobiilkan hoo iyo iyo mar haddaan ku daro inaan wax kalena kuusoo wadaad dareemaysaa soo ma qiyaas laisla wada yaqaana macnaha hoo iyo weeye waa qofka wax walba bixiya afka hoo dhaqanka hoo diinka hoo nolosha hoo yani qofka bixiyey oo laga qaato sidaas darteed baa waxa la yihahdaa afkii hooyo dhaqanka hooyo dalka hooyo calanka hooyo yani wax walba maadaama qofkii bixiyey ay tahay kelimadan habar iyaduna macnuhu waa hab bar habkii qofku u noolaan lahaa u seexan lahaa bulshada ula dhaqmi lahaa u cuni lahaa u shaqaysan lahaa u noolaan lahaa waa habar sidaas darteeda waxa la yihahdaa hooyo gabadha la dhalatay maxaa la yihahdaa habar oo yar weeye bulshada soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa awalan midnimo in faraha laisku fiiqo layidhah kani waa qarandumis kana waa qarandhise kani waa hadda diinta xataa laftigeeda dadki culummadii faraha isku fiiqfiiqayso taas waxaan ka midaysanaha jirto soomaali baan nahay kalamana maarano waxaa jirta maanse aan lahay oo la yidhaahdo murtidii dahabiga qayb yar oo ka mid ahayd oo waxa ay odhanaysa doqontiisa duulkii ka tagee dirirta soo aada kuwa ducaafadoodii wataa subax ka diirtaane haddii aad dadkaadii adiga ducaafadaada masaakiinta ka soo tagato oo mid tiraada kani waa waa waa xagjir kani waa mucaarad kani waxa waaye waa qarandumis kani waa si haddaad tiraahdo dadkaadi ka soo tagato waxaad imaanaysaa adigoo kaliga ah nin dadkiisii oo dhan wata ayaad iswajahaysaan marka bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay doqontiisa duulkii ka tagee dirirta soo aada kuwa ducaafadoodii wataa subax ka diirtaane diiwaanka taariikhda waan ugu dambaynaaye nabadiid iyo qarandumis intaan dood ka dhiganayna taariikhda doorka ah maxaa aniga ii diidan isku duubni bay laba gacmood daris ku yeeshaan oo dawe ma lahan ruuxii adduun doona keligiisoo waqal iyo daruuraha da-aa laga daboolaa isaguna dabayluhu helaa dooda dabiireedee isku duubma soomaaliya waanadiindigii soomaaliya dhan waxaan leeyahay isku duubna isku duubnideedana wax noo gasha kuwaasi waxay kala ahaayeen ismaaciil geelle gabayre oo loo yaqaano ismaaciil barako iyo bashiir calisalaad maxamuud oo loo yaqaano abwaan daacad waxaana ay ka qaybgalayeen barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imaanaya mahadsanid mahadsanid khadar xareed oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka wuxuuna gabagoob ah idaacaddeenna guud ahaan nabadgelyo